assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiinaysa waxaa ugu waaweyn ku saabsan maamulka iyo xakamaynta hubka iyo rasaasta ah oo maanta ka furmay muqdisho rablo guddiga doorashooyinka kala hadlay hirgelinta jadwalkii ay diideen maamulada koonfur galbeed iyo galmudugga taas ka mida golaha shacabka ee soomaaliya oo maanta lagu qabtay kismaayo deeraada oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan amisoom lagula eegtay shabeellaha dhexe ka tirsan baarlamaanka somalilan oo ka hadlay gaadiid iyo agab ciidan oo dowladda shiinuhu ay ku wareejisay dowladda soomaaliya u naxariistay cabdulaahi maxamed maxamuud fawsi oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho iyo ehello iyo asxaab ka qayb galay looga hadlayay horumarinta gobolka shabeellaha hoose oo maanta lagu qabtay magaalada marka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kuna wacaan wanaagsan kheertaana dhegeysanaysahay waa sagaaliyo tobanka bisha saddexaad ee maaj sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan warkii o dhan shir ku saabsan maamulka iyo xakamaynta hubka iyo rasaasta ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada gaashaandhigga cadaaladda taliyaal ciidan mas-uuliyiin ka socday xafiiska madaxweynaha iyo xubno kale ayaa looga hadlayaa habka xakamaynta hubka iyo sidoo kale maamulkiisa markii kulanka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyey shirkan agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya
waxaan maanta fursad u helnay aanu ka qayb qaadannay shir oo soo abaabulay xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya shirkaasi waxaa ka qayb galay oo furitaankiisa sameeyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya sidoo kale wasiirka cadaaladda waxaa kaloo joogay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda marka shirka wuxuu ku saabsan yahay maaraynta hubka iyo rasaasta waxaa weeye shir aada u muhiimah oo beesha caalamka si buuxda uga soo qayb gashay sidoo kale dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir marka shirkan wuxuu ahmiyad gaara u leeyahay in horta loo helo nidaam lagu maareeyo lagu keediyo lala socdo wixii hub yaalla dalka lagu xakameeyo sidoo kalena markii howlahani u hirgasho xafiiskani markuu fuliyo waxay u sahlanaanaysaa marmarsiinyada la leeyahay hubkas ka socda soomaaliya macluumaad lagama hayo meeshay joogaan lama hayo yaa gacanta ugu jiro waxay marka u sahlaysaa in dowladda soomaaliyana looga fududeeyo ama looga qaado xayirinta hubka ka saaran marka waa shir aada u muhiimah marka waxaan rajaynaynaa maantuu furmay berrina wuu soconayaa inuu si guula ku dhammaan doono doodaha aad bay u adkaayeen qaarkooda meesha ka socday aqoonsweydaasina wuu ahaayo lagu soo bandhigay hay-ad walbo waxqabadkeedii annaga wasaarad ahaan gaashaandhigga uga qayb galnay iyo saraakiil ka socdo taliska xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaloo joogay agaasimayaasha ka socdo hay-adaha kale ee wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo marti sharaf kale oo xafiiska amniga qaranka ku casumay
doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee kow iyo tobanaad ee dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo doorashadan ayaa waxaa markaasi lagu doortay laba ka mida kuraasta baarlamaanka federaalka ee golaha shacabka waxaana markaasi ku jira kursigii uu horey ugu fadhiyey xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo muddo ku fadhiyey kursiga tirsigiisu yahay boqol afar iyo labaatan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa ku dhawaaqay natiijada iyadoona dadka maanta guuleystay uu ku jiro wariye axmed maxamed jaamac oo kamid waa axmed maxamuud jaamac oo ka mid ah wariyaasha ka howlgelaya magaalada kismaayo kaas oo kusoo baxay mid ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka ah ee maanta lagu doortay magaalada kismaayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa ku dhawaaqay natiijada
saxaafadda iyo bulshada naga maqanee soomaaliya u dulmaro howl maalmeedkeennii doorasho ee maanta halkan aan u joognay oo hadda noo soo gabagabooday labada kursi kursigii koowaad waxaa ku tartamay waxaa ku tartamay axmed maxamuud jaamac iyo cabdiqani cali ciise doorashadu inta aanay bilaaban codaynta waxaa codsaday inuu mikrofoonka qaato danankiisa bulshada la wadaago cabdiqani cali ciise halkaasoo uu ku sheegay inuu ka tanaasula tartankii cod gacantaag ah ayaa lagu doortay axmed maxamuud jaamac oo helay siddeetan shan cod oo ku guulaysa kursiga kursiga labaad kursiga koowaad horta aan dhammeeyo kursigaas wuxuu ahaa ewer labaatan iyo sagaal kursiga labaad ee lagu tartamay oo hadda aan soo wado waxaa weeye kursiga tirsigiisu yahay hob boqol labaatan iyo afar waxaa ku tartamayey cabdullaahi mukhtaar maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan nadiif waxaa ka tanaasuday tartankii cabdullaahi mukhtaar maxamed halkaas waxaa gacantaag looga odeeyey maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ku guulaystay sagaashan iyo toddoba cod waxaa diiday afar ergeys waxaa dhirtay kursiga waxay ahaayeen boqol iyo kow halka kursiga ka horeeyey eber labaatan iyo sagaal ergeys waxaa dhirtay ahayd sagaashan iyo saddex hadda laga bilaabo waa xiranaynaa doorashadeenna maanta halkaasay ku dhammaatay hawsh hawshii aad bay u mahadsan yihiin waxaan u mahad celinayaa guddiga federaalka ee fiid waxaan u mahad celinayaa guddiga xalinta khilaafaadka ee heer qaran waxaan u mahad celinayaa amison bolis oo nala joogta waxaan u mahad celinayaa booliiska jubbaland oo habeen iyo maalna iyaguna aan seexanin oo nala jooga waxaan u mahad celinayaa marti sharafta kale ee halkan timid waxaan kaloo u mahad celinayaa ergadii ka codaysay kuraasta maanta lagu doortay halkaas uu noogu yeelayaa shaqadeedana maanta aad loo mahadsan
warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan kuwa amisom lagula egtay gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdiwahaab cirguje kulanyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika iyo amisom gaar ahaan kuwa burundi ayaa waxaa qarax oogan ugula beegsaday duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana kasoo baxaya faahfaahino dheeraada qaraxa oo ahaa nooca minada dhulka la geliyo islamarkaasina laga hago meelaha fogfog ayaa waxaa kolonyada ciidamada amison logleeg duleedka baalcad xilli ay ciidamadu kusii socdaalayeen wadadaas islamarkaasina ay usii jideen magaalada jawhar wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in qaraxaas uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaadhay ciidamada amison waxaana goobta ku geeriyooday lix askari oo burundiisa halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen al-shabaab ayaa weerarkan ay kusoo qoreen barahooda bulshada islamarkaasna ay waxay sheegteen in ciidamadaasi ay qaraxa la eegteen ay ku dhinteen lix askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale si kastaba al-shabaab ayaa inta badan weeraray qaxyo kala duwan oo toosa la eegta ciidamada amison iyo kuwa dowladda soomaaliya islamarkaasina marar kala duwan waxaa ka dhashay khasaare isku jiro dhimasho iyo dhaawac
allaha u naxariistay cabdulaahi maxamed maxamuud fawzi mooto oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada muqdisho oo kal hore ku dhaawacmay shil gaari oo muqdisho ka dhacay ayaa maanta isla magaalada muqdisho lagu aasay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay cabdulaahi maxamed maxamuud fawzi oo ka mid noqday dadkii ku dhaawacmay shil gaari oo lix iyo labaatankii febraayo ee sanadkan ka dhacay maqaayadda master furuto bannaankeeda waddada makaal mukarama ee magaalada muqdisho iyadoona shilkaas uu dhaawac halisa kasoo gaaray marxuumka waxaana maanta lagu aasay qabuura ku yaala deegaanka jasiira ee muqdisho waxaa jiray iskudayo la doonayay in dibadda loo qaado dhaawaca fawzi si uu u helo daryeel caafimaad balse maanta ayay qadartu meesha noqotay fawzi ayaa ahaa haldoorka dhallinyarada muqdisho waxayna geeridiisu si weyn u taabatay dad badan allahu naxariistee marxuum fawzi oo muddo laba toddobaad xaalad kooma ah ku jiray ayaa xalay geeriyooday waxayna geerida marxuumka qabsatay baraha bulshada oo si weyn loogu tacsiyadeeyey ehelada marxuumka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
kulan looga hadlayey horumarinta gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay magaalada marka warkan waxaa magaalada marka inooga soo diray waryahayga ibraahim maxamed mayow
si loo sii daadajiyo adeegyada dawliga ah loona dhagaysto talada odayaasha dhaqanka waxaa kulankan maanta shir gudoomiyey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali rajax waxaana goobjoog ka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka magaalada marka ku-xigeenada gobolka iyo odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose dhaqanka iyo waxgaradkii ka qayb galay kulanka ayaa ugu horreynba bogaadiyey magacaabista markii saddexaad ee guddoomiye najaax iyagoona sidoo kale ugu warbixiyey waxaa kaga dambeeyey gobolka iyo dulduleelada jira ugu horreynba waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha magaalada marka cabdulaahi ali axmed waafow marka waxaan rajaynaynaa inaan iskaalmayso doonno codkiina iyo codkayna ay ma aragti gaari doonaan meel sare odayaasha dhaqanka halaan soo codsaday saana la soo codsaday intaan baahida intaan ayay ka jirtaa in la yidhaahdo aad ayay ma aragti muhiim noogu tahay waan ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa mar waliba madaxda markii ay u baahato odayaasha dhaqanka sidaan oo kale inaad soo ajiibtaan guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose axmed mudane ayaa odayaasha dhaqanka ka dalbaday in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga gobolka wicitaankan uu hormuudka ka yahay guddoomiyaheenna gobolka ee uu adeejiyey guddoomiyaha degmada mid aan isku waafaqsannahay go-aankeeduna uu yahay inaan dhagaysanno waxa jira ayuu hormuud u yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maxaad maxamed ciise ayaa odayaasha ka dalbaday in la garab istaago maamulka runtii dowladnimada la sheegayo waa qaabka nidaamka hadda aan ku fadhino waaye hadday dowlad jirin yani inta annaga isku imaan lahayne marka runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay sidaad dhow aad ula shaqaysaan maamulka gobolka iyo tan degmada waxaa kaloon codsanayaa inaad sii la waji baartaan wada shaqaynta idinka idinka dhexayso ibraahim aadan cali rajax guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose oo kulanka soo xidhitaankiisa qaatay ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada iyo dowladnimada degmada marka runtii mashaariic fara badana laga fuliyey wax la qarin karo qof bani aadamka uu dabooli kara maaha dhammaantoodana mashaariic arrimo bulsho waa wax dadka iska leeyihiin shaksi meel aan u dhisni ma jirtaan laakiin wixii danta guud ahayd waa qaban nabadoonka siduu sheegay deked deked degmadan in laga dhiso waxay muhiimadda koowaad u tahay madaxweynaha oo halkaan inta yimid dekedaan tegey oo soo arkay annaga oo dhanna muhiimad gaaray noo leedahay laakiin dekeddu ma aha sida mashaariicda kookooban maaha waxay u baahan tahay maalgelin weynay u baahan tahay guddoomiyaha ayaan ka wada hadalnay dhowr meelaan noo calaamadaysan inaan soo booqno aan soo fiirino garoomo hadda jiro oo laakiin dayactir u baahan iyo meelo kaleo cusub aan isleenahay amay kuwaas dayactirkoodaba ka fududahay midkaan in isaga la dayactiro la shaqogeliyo amay ka fiicanta marka ayadana shaqaaan ku maqannahay waaye biidn illaahi tacaala waqtigeeda ugu dhowna aan rajaynayno inuu ilaahay guul naga soo siiyo waxaan rabaa dhammaantiin inaan idin mahad celiyo maamulkan la shaqeeya intaad maamulkan haysataan dowladnima haysataan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan magaalo xeebeedka marka xarunta gobolka shabeellada hoose
mahadsanid ibraahim maxamed mayow ayuu ahaa isaga ayaa ugu dambeeyey warwixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray caawa aad kala socoteen idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya warkankiisa xig intaan ku kulmi doona cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya aniga idinla socodsiinayay kankiisa xig intaan ku kulmi doonno habeen wanaagsan
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel